ganacsatada iibisa dharka noocyadooda kala duwan ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay fatahaada uu saameeyay webiga Shabeelle kaasi oo ku dhuftay guud ahaan xaafadaha iyo suuqa dharka ee magaalada. Inta badan ganacsatadan ayaa waxaa goobahoodii ay ku ganacsan jireen buux dhaafiyay fatahaadaha. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dharka ayaa raadiyo Beerula uga waramay saameynta ay u geysteen fatahaada uu saameeyay webiga Shabeelle.
ka ganacsatada dharka ragga ah waxaa saameyn weyn u geysaday biibaxadii kasoo baxday magaalada beledweyne xaafadeeda kala duwan aniga waxaan goob ku leeyahay magaalada beledweyne qayb ka mid a ayaan ku gadaa dharka ragga ah marka goobtii aan joogay biyo badan ayaa soo galay Eh, dharkii iyo agabkii noo yaalay way qoyeen biyaha biyo la celin kara ma ahan waxaa istaagay isku socodkii dadweynaha dhibaato badan ayaa magaalada ka dhacday Eh, waxaa kaloo dhibaato badan u imaaday eh, dadkii wax gadanayay mana soo gaari karaano hadday culaysa hayaan wax walba marka dhibaatada wallaahi zaaid ayay u jirtaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatadaasi nagu dul qaado biyaha waxawaaye waana saameeyeen aniga khaasatan dhowr dum- dhowr dhar oo rag ah ooba afka ka xiran oo weli meel aan saarin ayaa biyaha iga hadleeyeen Eh, waxay soo biyaha waxay hayaan dukaanka aan leeyahay inaan kala bar camal way istaageen sababtoo ah biyihii dadkii ma xiraano nin walba oo soo fasaxaa webiyadii sidii loo qodayay loo xirayay loo caburinayay waxawaaye meel badan ayay oo dagoosteen marka waxay ilaahay ka rajeyneynaa inuu biyaha naga dulqaado magaalada waxaa waayo afartii bilood ama shantii bilood maray biyo baa soo baxdaa marka magaaladan in xal loo keena ay ku fiican tahay ganacsigii dhammaan waa istaagay dadkii gar- garbararka ahay dadkii dharka u fariiqsanayo alaabaha yaryarka wixii dhammaay dadkii dukaamaka waaweynka lahayaaba hadda halis ku jiro hatee hadday iska buureen biyaha ay iska hareen hatee walays badan ka jiraa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inaa biyahaasi naga qabto walayska naga dul qaado waxaa saameyn weyn oo nagu yeeshtay webiga fatahadiisa oo alaabo dhar badan naga qaaday iyo waxyaalo badan dalbaad badan oo noo soo socday gaadiidka oo diyaaradaha guud ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay fatahaada webiga Shabeelle kaasi oo saameyn ku yeeshay xaafadaha, goobaha ganacsiga, goobaha waxbarashada iyo isku socodka gaadiidka.